أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga laandulisaaka idiin haysa kuwada ugu doorkaroon waxaa kamid ah dowladda saliibiyeed ee kenya ayaa qiratay khasaaraha ka dhashay weerar qorshaysan ciidamada mujaahidiintu ka fuliyin deegaan ka tirsan gobolka mandheer ee koos jira gumeysiga kufaarta kenya madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegay inuu ku dhowaad toban jeer uu ka badbaaday weerar iskuday dil ah oo ay la damacsanayeen mujaahidiinta wilaha saamiga shabaale ayaa soo bandhigtay askarta ibina kuwaasi oo kasoo baxay safka cadowga allah kulan wadatashi a looga hadlayey sare u qaadida nadaafadda ayaa ka dhacday degmada bulufulay ee wilaha saamiga ee baad جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa subaxnimo arbaca taariikhdan ay ku beegan tahay labada bisha dulqacda sanada xijiri walaalaha iyaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan dowladda saliibiyadda kenya ayaa qiratay in khasaare nafeed uu ka dhashay weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka mandheer ee kuwas jira gumeysiga kufaarta kenya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen suheeb cabdulaahi warbaahinta waddanka kenya ayaa si aadaa u hadalhaysa dhacda weerar ah oo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta kuwaas oo lagu beegsaday dad nasaare ah oo ku sugnaa deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya weerarka ayaa lasoo wariyey inuu si gaar ah uga dhacay tuulo lagu magacaabo buur aboor oo dhacda bariga magaalada mandheera waxaana halkaasi lagu dilay ilaa shan xubnood oo gaalo ah ilawareedyo ayaa soo sheegay in ragga weerarka ka dambeeyey ay dadka kala soocayeen wixii gaalo ahna ay toogasho ku dileen ilaa shan xubnood ayaa la xaqiijiyey inay goobta ku halaagsameen halka laba xubnood oo kale ay dhaawacyo soo gaareen muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada ayaana muujinayay dadka gaalada kenyaanka ah oo u barooranaya saliibiyiinta la laayay gudoomiyaha dowladda saliibiyadda ah ee kenya ugu magacaaban gobolka mandheera oo warbaahinta kenya la hadlay ayaa sheegay inuu ka xun yahay weerarkaas waxa uuna xusay in howlgalkaasi ay fuliyeen rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo intaa ku daray in gaalada weerarka lagu dilay ee diyaarada ku daabuli doonaan sidoo kalena ay geen doonaan gobollada ay kasoo jeedaan maxamed aadan khaliif oo ah gudoomiyaha saliibiyiinta kenya ee gobolka mandheera ayaa wejigiisa laga dheehanayay argagaxa uu ka qaaday weerarkaas waxa uuna xusay in howlgallada mujaahidiinta ee ka dhacaya gobolka ay sare usii kaceen saddexdii bilood ee lasoo dhaafay jasaaka allaahu kheyran walaalka suheeb madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegay inuu ku dhowaad toban jeer uu ka badbaaday weeraro iskuday dil ah oo ay la damacsanayeen mujaahidiinta faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame abushiiba markii ugu horreysay ayuu xasan gurgurta madaxa kooxda ridada soomaaliya tafaasiil dheeraad ah ka bixiyey qaabkii uu dhacay weerarkii nafta lagu dhaafin rabay ee bishii rabadaan ka dhacay afaafka hore ee madaxtooyada magaalada muqdisho isagoo caddaymo siinayay wargeyska asharqal awsad ee ka soo baxa waddanka ingiriiska ayuu madaxweynaha kooxda riddada qiray inuu ka badbaaday weerar dhowr ah oo ay ku dili rabeen mujaahidiinta al-shabaab isagoona walaac ka muujiyey awoodda sii bulaalaysa ee mujaahidiinta xasan gurgurta ayaa ugu horreyn sheegay in tiro siddeed jeer ah oo si dirqi ah uga fakaday weeraro qorshaysan oo uga yimid shabaabul mujaahidiin wuxuuna carbaabay in weerarkii ugu dambeeyey ee isaga nafta lagu dhaafin rabay uu dhacay siddeed iyo tobankii bishii maarso ee lasoo dhaafay xilli uu ka ambabaxay villa soomaaliya kuna sii jeeday garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho taniyo markii madaxweynaha soomaaliya la ii doortay sanadkii labada kun labaiyo tobankii waxaan al-shabaab kala kulmay ilaa iyo siddeed weerar oo ay ugu dili rabeen waxaana ugu dambeeyey weerarkii dhacay siddeed iyo tobankii maarso labada kun shan iyo labaatanka kaasi oo ay igu beegsadeen anigoo ku sii jeeda garoonka muqdisho si aan u aado furimaha dagaalka ayuu yidhi murtad gurgurte madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey xaaladda ammaane oo ay xukuumaddiisu wajahayso wuxuuna soo hadal qaaday taqadumka ay mujaahidiintu ka samaynayaan wilaayada shabeellada dhexe xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii ugu dambeeyey ee lagu beegsaday kulanyadii galbinaysay xasan garguurte weerarkaas oo ka dhacay isgoyska ceelgaabta sideed iyo tobankii bishii rabadaan ee lasoo dhaafay waxaana weerarkaasi ku burburay qaar ka mid ah gaadiidkii galbinayey madaxweynaha kooxda riddada jasaaka allaahu kheyran walaalka abushiiba wilaaya saamiga shabeelle ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah kuwaasi oo ka soo baxay safka cadowga allah tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen casaam carafaad abaadir abshir xasan colow maxamed xuseen caymooy cismaan iyo maxamed bashiir cismaan axmed waa saddex askari oo muddo ka tirsanaa murtadiinta waxaana lagu soo kala tababaray dalalka eliteria uganda iyo turkiga waxayna ka howlgalayeen gobolada banaadir shabeellada dhexe iyo mudug askartan oo waraysi la yeelatay idaacadda islaamiga andalus ayaa xusay dhibaatada xoogan haysata maleeshiyaadka murtadiinta iyagoona baaq toobadkeena u diray madaxeeda abaadir abshir xasan waxaan ka baxay oo ahaay xamar fur waxaan aaday dalka turkiya laga qaado waxaa kasoo noqday waxaa lasoo qaado meel la yidhaah waxuu ahaay aadan yawaal waxaa jooji waa la waday alkoosara la waday waxaa kasoo naqanay dagaala soo noqonay aadan yawaala ayaan nagu adkiyey ayaan waraabta ayaan waraabta labaatan min lixdan ayaa dagaal ka bilowday sidii wadoo ku socota oo odayata min lixdan dagaala ka bilowda waa kasoo cararo ma wax meel la yidhaha baabuur kasoo raacay maxay keentay beledweyneay keentay farayo waa gatay meeshaa ku gat cunug yaqaano meeshay la socdaa ii galay kun iyo laba boqolna iga bixiyo afar boqol ah waa kusi halele kasta deebiin lacag deena fiyaadiyo inta kale ayaanta guri jira iyo lacagta meesha ayaanta joogiya cuncuna sidaa soo baxay sidaa meesha ku imaaday oo ahaa sidow anugu laba urura heno gorgor inaa ka baxo adiga shaqadii inshaa laabto waxay iska shaqay toobakeenoo adiga makiin makiina wada jiraan degmada mahaday labada ururo gorgoro meesha joogto waxaan u baaqayaa inay keenaan toobad keenaan aniga maxamed baakir ismaan waxaan ka raacay oo kow tababarka laga qaado muqdisho laakiin aniga afar tuuraan ku dhasho reer gobol ah eritrea lagu soo tababaro waxay ahayd sanadkii labada kun labaatan iyo labada bisha tume koowaad sanadka cusub oo labada kun labaatan iyo saddexda markii eritrea aan tegay oga noo dhashaba beriyaa ka dhimay waa dhalrawi labada kun labaatan iyo saddexda bisha tumanaadna waa kii imida sagaal biloodaan soo jiray waa imida intaa lay keenay bilfastaha lay siiyey ciddaydan soo salaamay waa laabtay hubaana lay siiyey labada kun labaatan iyo afarta sanadka ahaa dhashay howlgal ma aadin oo xeraan iska joogi jiray oo xerada hiilweyn oo balacagteeda aan joogi jiray howlgal ma aadin sidii idoo loo joogo aa labada kun labaatan iyo afarta bisha shanaad aan shil galay oo yacni yar saaxiibkeehoo meeshayka meeshaygala tirsanaay ee xabadayga faday waa soo baxay go-aananba ka qaatay sidiidan buu soo deeba shaqan dambaanana ku naqan wax howlka hay-ada howla oo yacni dagaal anba ani aan weli aanka soo qayb qaato aan dagaal galna weli maba jirtaba oo howlgal weli maba aadinba oo xeradaas baan joogo maxamed xuseen ciimoy aan ka raacay degmaasha galburt waxaa loo geeyey xamar waa laga qaaday lumaana loo geeyey toba bilood camal aanaa joogna waa laga keenay xamaraa laga keenay xamaraa shamaana joogay dib waa nagala soo waday naldhahaya dhusbura nalgey waa nagala wadana nal halkaas oo naldhahaya camaaro iyo bacadinlaha nalgey meeshaan adaga dhowr bilood deganeen kadibna waa soo baxnay waxaan halkaan dhusmareeb dhusmareeb elboorkaan deganeen afar bil meeshan bil camal aan joogay kadibna waa kasoo tegay dalaqsa imaada dalaqsa sidaan u joogay haddana waa soo baxay wilaayadaan imaada wilaayaadka islaamiga waxaa si xiriira u soo gaaraya askarta taayibiinta ee kasoo baxaya safka murtadiinta kuna soo biiraya safka muslimiinta jasaaka allaahu kheyran walaalka casaam kulan wadatashiga oo looga hadlayay sara u qaadidda nadaafadda ayaa ka dhacay degmada buulfuula ee wilaaya saamiga ee baay faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman kulankan oo ujeedkiisu ahaa in looga wada tashado arrimaha la xiriira sara u qaadidda nadaafadda iyo inay bulshada iska kaashato suulinta wasaqda iyo la dagaalankeeda waxa uu saacadihii lasoo dhaafi dhex maray maamulka wilaayada islaamiga ee baay iyo xubno ka tirsan hormuudka bulshada waxaa qabanqaabada kulankan iska lahaa maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee baay iyadoona ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada buulafulay culimo nuqabo odayaal ganacsato iyo marti sharaf kale waxaana intii uu socday kulanka la isla rogrogay qodobo kala duwan oo si adaa looga niqaashay waxaana kulanka lagu eeday waxqabadka xafiiska fayadhowrka oo muddo sanad ahba ka furan degmada buulafulay kaas oo qabtay howlo badan oo looga hortegayo nadaafad darada islamarkaana ka shaqeeyay bilicda magaalada iyo qurxinteeda sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah kana qayb galay kulanka ayaa isdultaa ku sameeyey howlaha faydhowrka ay ka qabteen magaalada nabuura fulaay maktabka caafimaadka iyo walaayadii guud iyo muxaafadadii iyo dadaalkii ay sameeyeen haddaba natiijadiis way ka muuqataa magaalada dhexdeeda goobaha dadka ay ku kulmaan guryihii wadooyinka bii-adii si guud xataa cayayaankii dadka dhibay kaneecada ay ka mid tahay wixii oo dhan hoos bay u dhaceen nadaafad badan baa muuqata caafimaad badan baa muuqata cayayaankii oo wax badan laga nabadgelaybaa meesha ka muuqato faa'iido badan baa hadda muuqato haddana tan inay sii dardargeliso oo ay sii horumariso faydhoorka iyo maktabka caafimaadka dadaalka ay wadaan iyo dadweynihii hadday isla qaataan oo isla jaan qaadaan alxamdulilaahi waxaan rajaynayaa caafimaadka inay aada u horumaro noloshoo dhan ay horumarto marka caqliga fiyow wuxuu ku jira jir fiyow buu ku jiraaye dadka marka caafimaadkooda waxbarashadooda noloshooda in lagu dadaalo dhankooda odayaasha dhaqanka ayaa si aada u soo dhoweeyey barnaamijkan lagu sarayeelayo la socodka nadaafadda loogana hortegayo nadaafad darida iyo waxyaabaha wax u dhima caafimaadka faa'idhoorka wax badan faa'iido ayaa la ka hada intii shaqada hadda la bilaabo magaalada markii hore waxaa aheedayaa iska soco iska imaaba iska aheed laakiin hadda ma bacdii meel taallayba hataa saasaan u fiiriyaa leeyahay ama meelaha waxoogaa yaro dameerada meelaha aysaa mareen nadaafadda hadda meel wanaagsanaa maraarseeh nadaafadda eed iyo eed baa horumar xafiiskan najaxi intii walaayada ahaatoy shaksiyaad ahaatoy culmada ahaatoy ganacsiyada ahaatoy intii fikrad iyo anay talafka jeedi jaakum allahu khayran ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamigaha ee baay sheekh xamse abu jacfar oo ka hadlay kulankan ayaa ka warbixiyey ujeedka kulankan iyo waxa uu uga dhignaa maamulka wilaayada iyo bulshada intaba kulanka wuxuu ku saabsanaa in dadka lagu wacyigeliyo nadaafadda guud maadaama wakhti xilli roobeed ah hadda lagu jiro in dadka markaasi khayrka iyo loo sheego wanaagga ay leedahay nadaafaddii iyo ilaalinteedii caafimaad ahaan bay wanaag u leedahay dhinacyo badan bay wanaag ka leedahay marka kulanka intaasuu darnay inta xafiiska uu furnaa wax badan baa iska bedelay magaalada gudaheedii haddii ay xaafadaha dhanacoodii ay tahay haddii fiyaalaha iyo suuqa iyo uu yahay waxaa isbedelay si guud ahaan baleecda magaalada taasoo sabab u ahayd ba moogtahay qashanka iyo wasakha iyo wixii waddooyinka yaallay haddii mar la guray oo meesha laga qaaday dhulkii la nadiifiyey geedihii iyo wixii meelaha ka soo baxay lala dagaalamay meelihii godgodka ahaa oo biyaha ay fiidhiisan jireen qaybo ka mid ah lala dagaalamay taasi waxay keenaysaa marka baleecdii magaalada inay maxay ahayto ay wanaagsanaato sidoo kaleeto caafimaadka waa qayb ka mid ahoo kanaacada inay yaraato saad dareemaysaanba hadda kanaacada xiliyadan oo kaleeto say ahaan jirtay iyo hadda waxba weyn baa isbedelay baaraka allahu fiik sidoo kaleeto dadka in ay dareemaan in ay joogaan deegaan nadaafadiisa iyo horumarkiisa uu fiican yahay ay dareemaan marka faa-iid badana laga dhaxlay maasha allah wilaayada islaamiga ee baay waxay muddooyinkii dambe waday mashaariic dhinacyo kala duwan oo ka mid a adeegyada bulshada kuwaas oo sare loogu qaadayo wacyigelinta bulshada dhanka kalena lagu tartarsiinayo la shaqaynta kobcinta garaadka iyo la socodka caafimaadka iyaga oo ilaalinaya bay-ada iyo nadaafadda guud jasaaka allaahu kheyran walaalka bashiir guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiisa waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka wanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtageliyay waan uga mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiintu aad ku mahadsantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana watacaala hadeenka ajarsii dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wajihaadakum mubaarak